magaalada addis ababa ee dalka etoobiya waxaa ka furmay shirweyne caalami oo ku saabsan maaliyadda iyo horumarka waxaana shirkaasi barbar socda shir ay ka kaashadeen sanduuqa horumarinta qaramada midoobay ee u n d p iyo urur goboleedka igaar kaas oo looga hadlayo arrimaha xawaaladaha xuseen barre ayaa arrintaasi ka waraystay xuseen cabdi xalane oo ah wakiilka gaarka ee igaar u qaabilsan arrimaha xawaaladaha
horta shirkan waa shir guud oo caalami ah oo waxaa la yidhaahdaa financing for development marka adduunka o dhan baa isugu imaanay waa shirka saddexaad ee noocaasa laakiin waxaa maaragtay shirkaa ku lifaaqnaa oo saaka furmay shir ay qaban qaabisay igad oo ku saabsanaa arrimaha remittancyga igad iyo u n d b iyo dowladda etoobiya oo martigelinaysa marka waxaa arrintaas aad baa looga soo qayb galay dowladda soomaalidu xoog bay uga soo qayb gashay madaxweynaha ka hadlay dowladda soomaalida wasiiraadka maaliyaadka ee dalalka igadna way ka hadleen marka shirkan wuxuu ahay shir la rabo horta arrintan ku saabsan lacagahan dadkan dibadda aaday oo la yidhaahdo migrantiska ay dib ugu soo diraan wadamada ay kasoo jeedeen muhiimadda dhaqaale ee ay u leedahay rijinka in maaragtay la tusiyo caalamkii adduunka oo ay fahmaan oo laga wada hadlo qolo walba ra'yigeeda isla markaana la eego dhibaatooyinka gaar ahaan soo waajahay shirkadaha soomaalida ee lacagaha xawila maadaama ay bangiyo dhowrheed dalal dhowrheed bangiyadoodu ay xisaabaadka kasoo xidheen marka waxaan rajaynaynay inaan arrintaa balfahansiino caalamka oo bal waxyaabaha iyagu tabanayaan si wax looga qaban lahaa la eego ee muhiimadda dhaqaale iyo middan xaggan marka dalalka qaadkood sida soomaaliya oo kale dhaqaale keliya ma aha noloshibaaba ku xidhanba waaba habka qura wax lagu gaadhsiin kara dadka marka sidaasaan arrintan maaragtay muhiimad gaara u siinayna inaan shirkan weyna ay qayb ka noqoto dadka ay khusaysana la isugu wada yeero laga wada hadlo haddii aan la yidhaahdo communicaga ad arki doontaa kasoo baxay shirka muddo intee lag markaa shirkan socon doonaa shirkan guud oo maalgelinta horumarinta wuxuu soconayaa ilaa lix iyo tobanka bisha waa tahay dalalka arrimaha xawaaladuhu ay saameeyaan sidaad sheegtay waxaa kamid a soomaaliya waxaana kasoo qayb galay madaxweynihii soomaaliya oo shirka ka hadlay muxuu madaxweynuhu u sheegay markaa ka qaybgalayaasha shirka madaxweynuhu wuxuu shirka u sheegay tallaabooyin dhowr oo ay qaadeen oo dowladda soomaalida iyo hay-adahan lacagaha adduunka sida weel bankiga iyo m f t iyo iska kaashanayaan iyo wadamo aada ay u khusayso arrintan sida maraykanka iyo ingiriiska waxaa markaa la sameeyey golo la taliya bankiga dhexe ee soomaalida sidii bal loo loo eegi lahaa sharciyada iyo nidaamka shirkadaha soomaalida lacagaha xawilo ay gudaha ooga shaqeeyaan oo shirkiga bangiyadu qabaan looga bixin lahaa oo hab cadoo laisla fahansiya loogu shaqeyn lahaa marka warbixintaana wuu keenay sida ay ugu xidhan tahay dadkan soomaalida noloshoodu habkana si aada buu ooga hadlay wasiirkana waa ka hadlay maaliyadda sidoo kale iyo wasiir wasiirada kale oo maaliyaadka waa laga wada hadlay marka aad baa maaragtay dadkii aadna waa looga soo qayb galay soomaaliduna si cadna way u sheegeen rijinkao dhanna muhiimadda uu leeyahay arrimahan lacagaha lasoo xawilo waa aad baa looga hadlay wadamada lacagta laga soo xawilo ee sharciyada soo saaray sida ingiriiska iyo maraykanka iyo australia iyo qaar kale erge ka socotaa ma kasoo qayb gashay shirkaas horta sharciyo ma soo saarin wadamadaas cusub waxaa bangiyada waxay ka cabsanayaan sharciyada jira sharciyadii horey u jiray eeyaa culays ku ah bangiyada marka dowladaha wax ka yimid maha waa wax ka yimid bangiyadii shirkadaha seerafgareynayay oo leh sharciyada qaarkood dhibaatay ku tahay sababtoo ayagaa mas-uul ka noqonaya qofka lacagta helaya ugu dambeyntii ma aha xitaa dalalka ay joogaan haa way kasoo qayb galeen dadkii meesha ka hadlay waxaa ku jiray maraykanka oo state departmentiga iyo treasuryga labaduba ay kasoo qayb galeen oo ka hadleen meesha maxaa la filayaa marka inuu shirkan kasoo baxo natiijo ahaan shirka de waxaa horta in la wada hadlo oo xaaladda la isla eego muhiimadda ay leedahay dhibaatooyinka jira sidii lagu wada shaqayn lahaana loogu heshiiyo shirka dasaa la socotay shirarkan oo kale markay dhamaadaan communique baa lasoo saaraa kuminikeegaasa wuxuu muujinaa waxyaabihii muhiimka ahaa oo shirku ama uu codsanayo ama la soo jeediyey marka kuminikeegaad ka arki doontaa waxa detailska waa tahay dhegaystayaal kaasina wuxuu ahaa xuseen cabdi xalane wakiilka gaarka ee igar u qaabilsan arrimaha xawaaladaha u warramayey xuseen barre